halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oad si toosa uga dhegeysataan efemiyada magaalooyinka qaar iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somaly com
subax wanaagsan dhegaystayaal idilkeynba waa axad bisha julaayna waa sideed sanadka laba kun sideed iyo toban idaacadda saakayo caalamka waxaa wadajir halkan idinkala socodsiinaya anigoo ah jamaal axmed cismaan iyo xuseen barre aadan
barnaamijkan xajka runtii waxaa la geliyey walaahow badan iyo welwel badan oo dadka aan awal qabi jirin baa sanadkan aad loo gelshay madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo iyo brime ministerka go'aan waxay ka soo saareen cad kadib markii ay la tashi badan la sameeyeen wasaaradda oqaafta iyo diinta ay soo gudbiyeen in sanadkan ay laga maarmaan tahay in wax badan laga bedelo kadib markii shacbiga soomaaliya inta badan ay dhibaato badan kala kulmeen intii hore ay socotay
kaasi waxa uu ahaa xildhibaan cabdiraxmaan ibi oo ka warramaya howlaha uu diyaargarowga xajka ee sanadkan iyo arrimaha ku soo kordhay faahfaahin ayaannu idinka haynaa waxaad kaloo aad dhegaysan doontaan hay-adda socdaalka adduunka ee i o m ayaa ugu baaqday dowladda liibiya inaysan xirin dadka muhaajiriinta ee laga soo qabto xeebaha dalkaasi
qodobadaasi iyo weliba wararkii u dambeeyey ciyaaraha dunida ayaan idin haynaa marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii caalamka wasaaradda arrimaha dibadda ee kuuriyada waqooyi ayaa sabtidii sheegtay in wadahadaladii ay la yeesheen xogayaha arrimaha dibadda ee dalkan maraykanka mike bombeo ay ahaayeen kuwo laga shallaayo waxaana ay washington ku eedeysay in ay isku dayeyso in ay si iskeedah ugu qabsato ama ugu qasabto pyongyang inay baabi'iso barnaamijkeeda nukliyarka warkan oo kasoo baxay afhayeen aan la magacaabin oo wasaaradda arrimaha dibadda kuuriyada waqooyi u hadlay ayaa imanaya saacada uun kadib markii uu mike bombeo soo gebagabeeyey kulan laba maalin qaatay oo wadahadallo pyongyang kula yeeshay saraakiisha maamulka dalkaasi uu ka mid yahay kim yong jol iyo xubno kale
roob ayaa ka bilowday waqooyiga dalka tailan halkaas oo ay ku go'doonsan yihiin meel god bohollo biyo ah ilaa iyo labaiyo toban ciyaartooy kubadda cagta ciyaara kuwaas iyo tababarahooda oo caruura waxaana la sheegayaa in horumaradii laga sameeyey in caruurtaasi la soo badbaadiyo ay hadda laga yaabo in marxalad kale ay isku bedesho waxaa la sheegayaa in heerka oksijiinka dhallinyaradaasi ay helayeen uu hoos u dhacay waxaa sidoo kale sii dhammaanaya cuntooyinkii iyo biyihii ay haysteen caruurtaasi kuwaas oo markii la waayey saddex iyo labaatankii juun dib loo arkay dhowaantan markaasoo loo geeyo cunto biyaha ayaa hoos loo dhigayey waayadanba waxaana dadaaladaasi ay u muuqdeen kuwo guulaysanayay ilaa iyo roob uu ka bilowday deegaanadaasi kuwaasoo sababay in ay mar kale xaaladda carruurtaasi khatar gasho subax wanaagsan dhegeystayaal halkaad duule naga dhegaysanaysaan waa v o a ururka o n l f ayaa magaalada asmare ee dalka eritrea kusoo gebagabeeyey shirweynihii ururkaasi lagu soo doortay hogaanka iyo golaha dhexe shirkan ayaa kusoo begmaya iyadoo dowladda etoobiya ay ururkaasi ka saartay liiska ururada argagixisada haddaba xuseen barre aadan ayaa qodobada ka soo baxay shirkaasi asmara oo n l f waxa uu ka wareystay afhayeenka ururkaasi cadaani hirmooge
shirkii markii soo gabagabay bisha toddoba ahayd siddeed toddoba beri uu socday waxaa ka horreeyay saddex beri oo kalfadhigii ugu dambeeyey golihii dhexe ee hore ahaa muddada tobanka beri ay shirarkasu daba socdeen waxaa ka soo baxay waxaa lagu doortay guddoomiyihii hore oo dib loo doortay halgaamiya admiraal maxamed cumar cusmaan waxaa la doortay golihii dhexe oo toddobaatan iyo kow xubina waxaa la doortay xogeeye guud oo noqonaya madaxa guddiga fulinta ama guddoomiyaha kabinetka madaxa guddiga fulinta cabdi xogeeye guud structurekaas oo ku cusub qaab dhismeedka jabhadda waana cabdiraxmaan halgame cabdiraxmaan maxamed sheekh mahdi marka waxaa kasoo baxay go-aamo waaweyn oo taabanaya dhammaan qeybaha kala duwan ee jabhadda arrimaha dibadda geeska africa gudaha dalka abaabulka dhaqaalaha iyo qorshayaal ku wajahan etoobiya iyo guud ahaan soomaalida ogaadeenaya waxaa kasoo baxay oo lagu ansixiyey barnaamijka siyaasiga ee jabhadda oo wax badan lagu kordhiyey barnaamijkii hore ee siyaasiga ahaa istaraatiijiyadda cusub ee halganka ee marxaladan shirkan wuxuu kusoo beegmayaa iyadoo dowladda etoobiya ay ka saartay liiska argagixisada ururka o n lf islamarkaana ay sii deysay mid ka mid a saraakiisha ururkiina arrintaasi ma layskula soo hadal qaaday qodobada ka soo baxay shirkiinina ma ku jirtaa wixii laga yeeli lahaa miyaanka khitaamiga ah shirweynaha waa lagu xusay doodihii shirweynaha iyo falanqeyntii xaaladda geeska africa iyo xaaladda ethoobiana waa lagu xusay waan soo dhaweynay guud ahaan tallaabooyinka positiveka ee ra-isul wasaaraha etoobiya ee cusub uu qaaday walow xisbiga hadda weli tala hayo e b r d f t uu yahay ha yeeshee maanta hor hormuud uma aha t b l f t dambiyada badan ka gashay dadka yaga marka waa laso waan soo dhaweyneynaa tallaabada ay kaga noqdeen go-aankan ay ku magacaabeen argagixisada badyo waxaa qudirarka ah laakiin annagu kolkii horeba maanaan akrin adduunkuna kama akrisanin inay argagixiso yihiin xarakaadkaas annagu kamid nahay jabhadda olamadu kamid tahay jabhadda gimboodsadan kamid tahay marka wax etoobiya un ku eeg buu ahaa laakiin guud ahaan waan soo dhaweynay arrintaas waate waxaad ii sheegtay in isbeddel lagu sameeyey ama wax lagu daray manhajkii siyaasadeeda ururka marka idinku weli ma waxaad rabtaan inaad etoobiya kasii mid ahataan mise inaad gooni u istaagtaan innaga waxaan u halgamaynaa xaqa ay ka tirinta shacabka iyaga go-aanka sharciga ah ee kama dambaysta shacbiga iskale waxaan u halgamaynaa waxaa weeye in dadka iyaga loo ogolaado inay aayahooda siyaasiga iyaga go-aamiyaan qori caaradii lagu caburinin marka shacabkaa go-aansanaya taas laakiin xaq ay shucuubtu leeyihiin weye in la weydiiyo habka iyo cidda ay la noolaanayaan iyo hanaanka ay u noolaanayaan siyaasiga shacbiga iyaga inuu go-aamiyo hadda habkan ay kaga tirsan yihiin etoobiya waa hab ay gumaysigii reer yurub diyaariyeen jujuub iyo qori caaradiyana lagu diyaariyey iyagana aan lagala tashanin dadka soomaaliyeed ee ogaadeen iyo ku nool lagalama tashanin inay etoobiya kamid noqdaan marka sidaa weeye go-aanka shacbiga iyo shacbiga ayaa iskale goorma laga yaabaa marka in o n lf iyo dowladda federaalka etoobiya ay miiska wadahalka soo wada fadhiistaan waxaa suuragal inayna fogeyn weli ballan dhow oo konkareeda ma jirto ballan dhow oo hadda ah ha yeeshee baaq wanaagsan iyo fariimo wanaagsan oo laisdaba mariyay baa jirto hawada mxua meediyaha ay soo mariyeen annagana aanu u marinay mabda bay naga tahay annaga in dhibaatada ogaadeen iyo lagu xaliyo miis dushii ummadaha horu maray ilbaxaana dhibaatooyinka siyaasiga ah si nabadgelyaa lagu xaliyaa mabaadida ururka iyo iyo cultureka onlfna waxaa kamid a in dhibaatooyinka lagu xaliyo hab nabadeed marka waxaan filaynaa inay inay wadahadaladaas bilaami doonaan kubaduna maanta waxay jirtaa dhinaca dawladda etoobiya iyadaa dalka iyagii haysata iyadaa jujuub nagu haysa iyadaa ku baaqday nabad annana diyaar baan u nahay marka dhinacyada laga sugayaa inay inay caddeyso goorta iyo goorta muxuu ahaay wadahadalkaas ay ka dheci karaan
kaasi waxa uu ahaa afhayeenka ururka o n l f cadaan hirmooge wuxuu khadka telefoonka ugu waramayey wariyaha v o a ee xuseen barre aadan
subax wanaagsan dhegeystayaal kaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee idaacadda v o a muslimiinta dunida ayaa isu diyaarinaya gudashada waajibaadka xajka ee sanadkan iyadoo arrintaasina laga dareemayo geeska afrika sida uu warbixintan ku faahfaahinaya wariyaha v o eda nairobi yaasiin ciise wardheere diyaargarowga mawsinka xajka ayaa ka soconaya caalamka islaamka gaar ahaan dadka ku dhaqan afrikada bari oo ay kenya iyo soomaaliya ka mid tahay toddobaadkii aynu kasoo gudubnay dowladda waddanka kenya waxay si rasmi hay-adda dhinaca hay-adaha islaamka qaabilsan ee subkiba ay ku dhawaaqeen ilaa iyo shan iyo tobanka bisha agost inay baxayaan dafcadda ugu horraysa ee xajka tegaya sanadkan inkastoo hoos loo dhigay tiradii hore soomaaliya ma cadda weli xilliyada ay dadku baxayaan inkastoo dadaal fara badani haatan uu jiro islamarkaana ay soo kordheen shirkado hor leh oo ka mid a kuwa haatan doonaya inay wax ka qabtaan dhibaatooyinka ka jira arrimaha xajka rofesor cabdiraxmaan aadan ibi waa xildhibaan ka tirsan baarlamaanka soomaaliya islamarkaana waa agaasimaha saddexdaa shirkadood ee cusub ee freedom african airways iyo ocean oo isagu v o eda uga warramay bal sanadkan rajada uu ka qabo xajka walow dadku ay shaki badan muujinayaan waxaanu yidhi bismillahi raxmaan raxiim wasalaatu wasalaamu calaa rasuulilah yaasiin ciise waa kaaga mahad celinaya barnaamijkan xajka runtii waxaa la geliyey walaahow badan iyo welwel badan oo dadka aan awal qabi jirin baa sanadkan aada loo gelshay dowladda runtii madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo iyo brime ministerka go-aan waxay ka soo saareen cad kadib markii ay latashi badan la sameeyeen wasaaradda awqaafta iyo diinta oo guddigeedii latashiga ee arrimaha xajka ay soo gudbiyeen in sanadkan ay laga maarmaan tahay in wax badan laga bedelo arrimaha xajka kadib markii shacbiga soomaaliya inta badan ay dhibaato badan kala kulmeen intii hore ay socotay baryahan bad waxaad moodaa in dib loo soo nooleeyey in la leeyahay xajka lama aadi karo ma la bici karo ma la socon karo hoognayo ba'nayma wax badan baa jiro isbedel baa soo baxayo shirkado badan baa yimido lacagtii baa la yareeyo saddex kun iyo saddex boqol laga dhigay anigu waxaan moodaynay in markuu madaxweynaha ku dhawaaqaya in la yareeyo daryeelka arrimaha bulshada inay ka mid tahay dowladda mataqaanaa ama xukuumadda xasan cali Khe- khayre oo ah nabad iyo nolol inay sanadkan ugu talagashay shacbiga soomaaliyeed ee raba shacbiga soomaaliyeed ee raba in ay xajiyaan in ay jeebkooda ku harto lacag ilaa iyo lix boqol oo doolara saddex kun iyo saddex boqol markii lagu xajiyo sanadkan waxaa shacbiga soomaaliyeed jeebkooda ku haraya ilaa iyo shan boqol iyo konton ilaa lix boqol oo doolar baa ku haraya si wixii lagu bixi jiray ka hor ee brofesor ibi shirkado cusub ayaa tihiin adinka iyo kuwo kale oo badan mana xuba in la tartamo hase yeeshee miyaanay meesha ku jirin in la ixtiraamo shirkadihii xilliga burburka ummadda soomaaliyeed xajka iyo cimrada iyo howlaha badan qabanayey oo qaab wada shaqayna oo tartana sida kenyaba ka jira in ka badan laba boqol oo shirkadood oo diyaaradaha dadka ku qaada ama shirkadaha tigidhada gooya ayaa si wada jira hal meel looga maamulaa maxaa diidaya inaad wada shaqaysaan xurmad iyo qadarin iyo sharaf aad u ballaaran ayaan annaga horta isu haynaa dhexdaannada laakiin problemka jira wuxuu yahay dilaalay badanoo suurtagal maha in lagu xajiyo saddex kun iyo saddex boqol waa in saddex kun iyo siddeed boqol lagu celiyaa waxaa moodaa xogaa yar waxyaabo dhacdhaco meesha ay ka heli jireen ay rabaan dadka nin maskiina oo awdheeg la ka yimid oo tabcaana oo sha- soo gatay mataqaana laba kiintaaloo sisina raba inuu sanadka iskaga soo xajiyo baa waxaa la leeyahay ma ku xajin kartid sababtoo ah haddaada wada saddex kun iyo siddeed boqol saddex kun iyo siddeed boqol iyo konton doolar sanadka xajkaada halis buu ku jiraa waxaa suurtagala inaan xajininba sababtoo ah shirkadaha cusub iskuma hubo lama hadle isku halleen kuma jiraan waxaan rabnaa inaan u sheegno shacbiga inay isku halleeni jirto waxay kaaga caddahay waxaynu isla wada tagnay kulligeega cimradii hadda aanu tagnay cimradii waan qaadno waxbaan ka qaadno aniga diyaaradii ugu horeyso dadka ay hogal ay keentay baanu ku qaadnay african express airways from mogadisho to nairobi markaa nairobi laga qaaday oo la geeyey eh, sacuudiga ay si fiican cumrada usoo guteen jubbo khayr allaha siiyeen intioo miiran bay sii qaadoy geesay cumradii soo noqoshadii maxaa dhacay marka dhib baa dhacay runtii diyaaraddii waa la waayey kun ruux baa ku xayirantay magaalada jidda kunkii ku xayirantay waxaa la soo mariyey qaarkood turki waxaa la soo mariyey masar waxaa la soo mariyey cumaan waxaa la soo mariyey meel walba waxaa lagu soo damgareeyey nairobi shirkadda qura ee u kacday ee u istaagtay ummaddaas markhaati bay ka yihiin haddaynan been ka sheegin u istaagtay waxayd african express airways soomaaliya oo runtii ka soo wada qaaday hal mar baan waxaan qaadnay m d-da d c nta c r g-da embareeyada waxaan ka wada qaadnay nairobi xamar bay ka wada degtay oo weli qaarkood laba falayd ay galeen ummadda way ogyihiin waxaan garanaa islaam bambar lagaga soo qaaday jidda bambar waa taqaanaa waxaa saxarada looga celiya oo toddobaatan jir ah oo iska xanuunsaneed la keenay nairobi diyaarad baa loo waayay waxay khasabtay diyaaradihii ugu dambeeyey oo baxayay inaan ku darno dhiraano xataa ayaa waxba la warsan ha la qaada islaantaas ha la gudbiyo ee brofesor isjiijiidkan hadda socda dowladdii diyaarad maray soomaaliya airline ma shaqayso diyaaradahani waa diyaarado madax bannaan oo adiga iyo rag lamida iyo rag idinka horreeyey ay wadaan taasi saamayn intee leeg bay ku yeelan kartaa haddiinan wakhtigii kenya hadda shan iyo tobanka agost waa la baxaya haddiinan wax qorshaa gaarin maxaa qorshaah oo diyaarsan hadday shirkadahaasi joojiyaan shaqada braaf waxa day joojiyaan intii in ka fiican baa la samaynaa anaaba kuu sheega ballaqaad rasmi ku siinaya sanadkan anaga heshiis waxaan la galnay dowladda jabuuti waxay soo kiraysay diyaarad 747-400 hadda yidhaahdo madaxweyne ismaaciil cumar geele khayr allah siiyo wuxuu ku dhawaaqay weli madaxweynaha anaga uu gacan ku siiyo uu yidhi xajka sanadkan waxay soomaalida u xajinaysaa sida xajka reer jabuuti oo kaleeto waqtiga jabuuti boqol doolar lagu xajiyey mar hadda maanta kun iyo laba boqol kun- kun doolar lagu xajiyaa annaga saddex kun iyo xoogaa waan weli ka hadlaynaa weli haddana amar buu bixiyo uu leeyahay diyaaradaha la soo kireeyo waa inayn xujaaji soomaalida lagu qaadaa lacag yarna lagu qaadaa saasaan annagu heshiis ula galnay annaga iyo freedom iyo ocean waxaana isticmaalaynaa muqdisho diyaarad timaada oo toos u tegaysa madiina waanu samaynay sanadkan oo bilaabayna waa markii ugu horreysa taariikhda haddana in aanu xojaysi u samayno guryo tvgooda leh musqushooda qolka ugu dhex taalo ascaafiyada u hor fadhido oo mataqaanaa ambalaasyada hortooda ay fadhido baawarra g m c aan u keenno aan leenahay in case hadday wax dhacaan lagula cararo dadka qofka bukaanka ee soconaya murshidiinta macnii dadka aan rabno inay wacdiyaan ama ay u shaqeeyaan oo aan in lagu daryeelo aad ayaad umaadsantahay kaasi wuxuu ahaa brofesor cabdiraxmaan aadan ibi oo ah xildhibaan ka tirsan baarlamaanka soomaaliya iyo islamarkaana waa agaasimaha saddexdaa shirkadood ee cusub ee freedom african airways iyo ocean yaasiin xuseen wardheere v o a nairobi
madaxa hay-adda socdaalka adduunka i o m william swing ayaa ugu baaqay dowladda liibiya inaysan xirin dadka laga soo qabto badda mediteranean-ka ee saaran doomaha tahriiba wariyaha v o a liisa shlein ayaa warbixintan soo dirtay waxaana inoo soo koobaya xuseen baraaden
hay-adda socdaalka adduunka ayaa ugu horrayn ammaantay dadaalka dowladda liibiya ay ugu jirto ka hortagga tahriibka ay dadka badan ku dhintaan iyadoo dowladda liibiya ay kordhisay howlgallada lagu fulinayo gudaha badda si loo qabto maraakiibta tahriibka midowda yurub ayaa inta badan taageera howlgalladan tallaabadan ayaa keentay in ay bataan tirada dadka laga soo qabto xeebaha liibiya ee dib halkaasi loogu celiyo afhayeenka i o m leonard doyle ayaa sheegay in bishii hore oo keliya ay ciidamada liibiya soo qabteen afar kun oo qof despite occasional, from what we understand, rogue issues, there generally seems to be a desire by the Coast Guard personnel to save.
inkastooy jiraan mararka qaar arrimo xadkabaxa haddana guud ahaan waxaa noo muuqata in ciidamada ilaalada xeebaha liibiya ay doonayaan inay nafta bini'aadanka badbaadiyaan islamarkaana ay soo celiyaan nidaamkii iyo kala dambayntii dalkooda iyagoo ka hortegaya tahriibka sharci darrada ah madaxa hay-adda i o m oo booqasho laba maalmooda ku tegay dalka liibiya ayaa ku baaqay in madaxda dalkaasi ay soo afjaraan sida xun ee loo xidho dadka muhaajiriinta ah isagoo sheegay in dadkaasi ay dhib badan u maraan sidii ay yurub u gaadhi lahaayeen afhayeenka i o m ayaa isaguna sheegay inay u muuqato in madaxda dalka liibiya ay arrintaasi tixgelinayaan They'll probably do it by trying to speed up their repatriation. So we support them in voluntary repatriation, voluntary return, humanitarian return from
qiyaastii waa ay fulin doonaan arrinkaasi iyaga oo dedejin doona howlaha dib u celinta muhaajiriinta tahriibaya ee lasoo qabto waxaanan ku taageeraynaa in ciddii aan si qasab ahayn ugu noqonaysa dalkeeda la caawiyo arrintan ayaa mararka qaar wakhti qaadata maadaama oo aanay dadkaasi lahayn sharci iyo wax dukumenti ah safaaradaha dalalka afrikaanka ahina waa kuwo aan shaqaale badan haysan oo arrintan aan deg deg u fulin karin afhayeenka i o m ayaa sheegay in haddii waraaqaha iyo sharciyada dadkaasi loo dhammeeyo ay fududaan doonto in dalalkoodii dib looga celiyo hay-adda i o m ayaa suurto gelisay duulimaadyo maalinle ah oo dadka tahriibayaasha ah ee doonaya in dalalkoodii ay ku noqdaan ka qaada liibiya islamarkaasina geeya dalalkii ay u dhasheen
warbixintii wariyaha v o a liza shlein ay ka soo dirtay xarunta dhexe ee i o m waxaa inoo soo koobayey wariyaha v o a xuseen barre aadan
subax wanagsan dhegeystayaal kaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a ciyaaraha toddobaadka soomaalida ayaa lagu soo gabagabeeyey gobolka minnesota ee dalkan maraykanka ciyaarahan ayaa sanadkan waxaa ka qayb galay afar iyo labaatan kooxood oo ka kala socday labiyo toban gobol oo maraykanka iyo koox ka socotay dalka canada gabagabadii ciyaarahan waxaa warbixintan ka soo diray maxamuud mascade halkani waa garoonka st thomas university oo lagu soo gebagabeeyey koobka toddobaadka soomaalida oo kooxo kala gedisan oo soomaaliya oo ka kala yimid waddanka maraykanka gudihiisa iyo dibaddiisaba ay ka qayb qaadanayeen ciyaartii kama dambaysta ahayd ayaa waxaa isugu soo baxay kooxaha t c oo gobolka minnesota ah iyo weliba kooxda fargo oo ka socotay gobolka nordakora ciyaartii kama dambaysta ahayd oo labada kooxood ee hal iyo hal bareejo ah ku kala baxeen ayaa waxaa loo dhigay rigoorayaal ay guushu ku raacday kooxda t c oo koobka ku guulaysatay waxaana loo aqoonsaday ciyaaryahankii ugu wanaagsanaa intii uu koob ku socday ciyaaryahana sulaymaan maxamed cali oo qaybta dambe ee barnaamijka aan waraysan doono laakiin marka hore waxaa dhinaca iga taagan kooja carab oo isagu ah macalinka kooxda t c islamarkaasina koobab fara badan oo gobolkan iyo gobollo kaleba lagu dhigay kooxdan t c ay ku guulaysatay kooxduna waxay ka mid tahay kooxada kooxaha muddada fog ka jira gobolkan oo weliba macalinka laftiisa u ciyaaraya kooj carab haddii aan soo dhoweeyo marka ugu horreysa waxaad iga warantaa guushan aad gaarteen galabta waad ka guulaysateen fargo maxaa idii suurageliyey asalaamu calaykum marka hore waxaan rabaan u hambalyeeyo dhallinyarada fargo oo ciyaar qurux badan soo bandhigay oo maaragtay labaatan iyo laba maaragtay afar tiim meel iskugu keenay maaragtay finalka qualif soo yimi marka anaa u hambalyeeyaan rabaa marka hore aan waxaan u dardaarmaya inay isku xirnaadaan oo maaragtay next yearna soo laabtaan insha allah marka labaad sidaa sheegtay ciyaartooydeyda waa new generation new face weeyaan oo aad dhallinyaro aad u yaryar oo aad u cusub weeyaan marka aad baan ugu faraxsanahay horumarkii guusha ay gaareen iyo maaragtay waxay raaceen maaragtay instructionkii wixii aan waxaan kasoo shaqeynayna inay soo bandhigaan aad ayaan ugu faraxsanahay
kojcarab waxaa laydinku naanaysayaan maqlayay garoonka iyadoo la sacbinayo ee bortaqiiska bortaqiiska malaha ciyaarihii waxaa la xasuustaa ay faransiiska ka qaadi jireen iyo koobka yurubiyaanka oo rigoorayaal uun ay kusoo gudbi jireen adinkuna gool aad dhalisaanba sidii ciyaarahan loo soo baxay galabtaydii ku horreysaan u malaynayaa
sidaa sheegtay gool aan dhalin maanta noogu horreysay wayways maarata inaan maarata finalka imaano marka good team haddaa tahay find different ways to win the game marka taas waxaan sameynayna boortiyeri fiican jaamac ayaana caawinayay iyo difaac waxaan haysana saalad oo maanta goosha ugu horreysa laga dhaliyey astakhfirullah maarata hal game kale ayaa ka horreeya oo gool kalena laga dhaliyay laakiin goolka labaadna laga dhaliyay weeyaan sira reebkii marka marka waxaan dhihi karaa team work ayaa lasoo bandhigay ciyaartooydana way cusub yihiin dadka lagu yaqaano ma ahan marka I hope inay maaragtay coaches kale wax ka- ka faa'iidaystaan oo arka- dhallinyarada ay aaminaan oo maaragtay ma ahan ninka magaca leh ee ciyaartooyda iyo rajaana si ay ciyaaraan Eh, coach carab waxaa jirta marka laga hadlayo ciyaarahan eh, rigoorayaasha waa waxyaabaha ugu adag ee lagu celcelin karo waxaa dhacday ciyaartooyga haddii laba mar oo isku xigta rigooro loo dhigo inay adag tahay inuu laftigeeda uu- uu u dhaliyo Eh, ilaa iyo afar kulan ama saddex kulan inaad rigoorayaal ku badisaan sheeko sahlan maahan waa maxay sirta ka dambaysa arrintaas suuragelisa Ah, 2012 ka anoo Canada jooga ayaa ciyaartooy kabtan i ahaa magaciisa ma sheegaya ayaa rigoore loo dhiibay uu- uu- uu- maaragtay uu qalday waa lagu celiyey banoonigii uu arki waayey maaragtay wax waxoogaa neerfa soo noqday waan still waan waxaan iri banooni adaa qaadanaysa macalin wuxuu yiri yadda adaa qaadanaysa aan iri wuu misgareeyey taasaana lagu reebay Ah, this yearna way dhacday oo tournamentinga way dhacday inuu ciyaartooy maaragtay uu cunay marka casharkii ayaan ka bartay soo markaan arkay inuu nervous yahay nin kale ayaa janis iyo goosha noo dhaliyaan kusoo kusoo baxnay marka uh, believe it or not finishingka iyo penaltiga laba waxaan ka shaqaynayna ahayd but i think penaltiga ayaa dambeeyey marka casharka slee xasuustaana u malaynaa kii finishiga way ilaaween in goosha maaragtay ciyaarta socota wax dhaliyaa way ilaaween aan isleedahay aad baa umahadsan tahay haatana waxaa dhinaca iga jooga ee sulaymaan maxamed cali oo loo aqoonsaday ciyaaryahankii ugu wanaagsanaa ee intii uu tartan ku socday islamarkaasina abaalmarinta m v b da la siiyey isaga ayaan jeclahay inaan isna soo dhoweeyo Ee, sulaymaan iga warran adiga dareenkaaga ee dabcan kooxdii laga badiyey baad ciyaartii finalka timid rigoorayaal baa lagaga badiyey Ee, bal iga warran ee, dareenkaaga waxaa dareemayso ninka rigoorada cuna aniga waaya oo shan rigooraan qaadanay midii u dambaysa aana qaatay oo micnaha taas intaas tan u dambeeyo badana maxaa qaata ninka kalsoonida leh ninka oo rigoorada cunin anigaana u dambeeyey marka waxaa micnaha loo dhaho rigooro micnaha waa micnaha waa cad iyo madow marka qaar maxaa waaya fifty fifty waaya mar waa lagaa dhalanaa marna wa waa dhalanaysaa rigoorista ahaw mise ahaanin marka anigoo rigoorista ahay oo ninka ugu dambeeyey ahay ayaa maanta cunay rigoorada marka ah, Waa iska midda nasiib.
ka- ha, waa waa iska nasiib rigooro Waa- waa dhan garta.
Aha.
adiga marka iga warran ee, waxaa lagu siiyey abaalmarinta ciyaaryahankii ee, ugu wanaagsanaa ee, intii uu socday ee, koobkani maxaad ku mutaysataa isleedahay
ah horta tiimka maxaa waaya lafdhabarka tiimka qof tiim walba maxay leeyihiin qof oo best player u eh hadda markaa tiirsan barcelona aado maxaa arkaysaa messi inta markaa aado ronaldo arkaysaa real markaa aado marka adiga koox walba maxay leeyihiin player ay aaminsan yihiin ay micnaha ka dambeeyaan kulligood marka aniga playerkaas ayaan u ahay tiimkan fargo
kaasi wuxuu ahaa ciyaaryahan saleybaan maxamed cali oo ka mid ahaa ciyaaryahanada ka qayb galay ciyaaraha toddobaadka soomaalida oo lagu soo gabagabeeyey gobolka minnesota ee dalka mareykanka waxaa u warameeyey wariyaha v o eda maxamuud mascad halkaad kala socotaanna waa v o a haatana dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan wararkii u dambeeyey ee ciyaaraha caalamka waa kan jamaal axmed cismaan oo inoo socodsiiya
aad baad umaadsantahay xuseen kulanti wanaagsan dhegeystayaal waxaa dhegeystayaal socda koobka kubadda cagta adduunka oo waddanka ruushka ka soconaya dalka martigelinayay koobkaasi ruushka ayaa ku haray wareega kuwatafaynalaha kadib markii ciyaar xiise badan ay dhex martay iyaga iyo dalka kroatia ciyaartaas ayaa waxaa labada wadan waxa ay soo bandhigeen ciyaar aada loo jeclaystay waxaase gool aada u qurux badan daqiiqadii kow iyo soddonaad u dhaliyey xulka dalkaasi ruushka ciyaaryahan denis sheroshev markaasoo ciyaarta uu ka dhigay gooli waxba waxaase u barbariyey ciyaartooyga cramrich la yidhaahdo daqiiqadii soddon iyo sagaalaad kadib laad qurux badan uu ka helay mario manzukij oo uu madax daba dhaafiyey golwadaha kooxda ruushka markii laisku soo laabtay ayaa waxaa u suura gashay xulka dalkaasi ee ruushka waxaa u suura gashay xulka dalka croatia daqiiqadii boqol iyo koowaad sagaashan daqiiqa markay dhammaatay daqiiqada dheeraada lagu daray in ay gool dhaliyaan ciyaaryahanka vida ayaa laba gool iyo gool ka dhigay luka modrij ayaana caawimaadda goolkaasi lahaa balse ciyaarta oo dhammaan rabto waxaa barbariyey mario fernandes kana dhigay ciyaarta laba iyo labo rigoorooyin afar iyo saddex waxaa ku badiyey xulka dalkaasi croatia oo u soo gudbay samafinalaha croatia ayaa samafinalaha ay usoo gudubta waxa ugu dambeysay markan ayay mar kale sidaasi samaysay waxaana ay la dheeli doonta xulka dalka ingiriiska oo isaguna ka adkaaday xulka dalka sweden oo laba gooli waxba diray ciyaaryahanka harry maguire ayaa daqiiqadii soddonaad gool u dhaliyey xulka dalkaasi ingiriiska waxaase beele ali uu ka dhigay laba gooli waxba daqiiqadii konton iyo sagaalaad sweden wax goola may dhalinin marka ingiriisku waxaa ugu dambeysay inay samafinalaha ciyaarahan ama samafinal ay usoo gudbaan kii markana sane kadib waxa ay noqdeen kuwa ciyaaraya samafinalaha oo ay la dheeli doonaan maalinta soo socota ee arbacada xulka dalka croatia halka sidoo kale dalalkaasi dalalka faransiiska iyo belgiumkana ay dheeli doonaan maalinta talaadada ee tobanka bisha aynu ku guda jirno xubinta ciyaarahana halkaas aynoo joogto
aad ayuu mahadsan yahi jamaal axmed cismaan oo inala socodsiinayay wararkii u dambeeyey ciyaaraha adduunka haatanna aynu ku wada nasanno codka fanaanka cabdulqaadir jubba iyo mid ka mid ah heysiisa
sida curad xalaalo duuca lagu xambaaro uma dumar xishoodkiyo hafidsiisad cadabtoon sida curad xalaalo duuca lagu xambaaro marwa dumar xishoodkiyo hafidsiisad cadabtoon laga ilaalsho xurmadiyo aqoonbane xushmadeeda keliya nafta xiisagdiko cishqi kugu xasilisy xuma laga ilaalsho xigmadiyo aqoonbane cishbadeeda keliya nafta xisagko cishqi kugu xasilisy xaggaastoodka iegtaba xasna aragtideedii kama xiisa dhacay maxulkii hablaha iyo hablaha maxulkii habarta reer jabuuta xaggaastoodka eegtaba xasna aragtideedii kama xiisa dhacay maxulkii hablaha iyo hablaha maxulkii hablaha reer jabuuta
heeskaasi noogu luqeynaya fanaanka cabdiqaadir jubba ayaan kusoo gabagabeynayna baahinteen idaacadadu kimisa laanta af soomaaliga v o a tan iyo kulanti dambe waxaad leenahay sidaas iyo subax wanaagsan
sida xuural cayntii culina waxadiisii suniyal xariiriyo dhabanada xabuubka dibna xaraf lamoodiyo dowlaha xareeda diba dhabarka xaabiyo xibna tosan laafyaha xaragadan dibna xaraf lamoodiyo dolaha xareeda dima dhabarka xaabiyo xubna tosan laafyaha xaragadan kaba hasna aragtideedii kama xiisa dha